Emmanuel Macron oo ah madaxweynaha dowladda Faransiiska ayaa habeenkii xalay waxa ay booqasho rasmi ah uga bilaabatay dalka Jabuuti kadib markii uu bilaabay safarro uu ku marayo qaar ka mid ah waddamada Afrika. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa garoonka diyaaradaha ee Jabuuti kusoo dhoweeyey wafdiga uu hogaaminayo Macron. Madaxweynaha Faransiiska oo laba cisho joogi doona dalkaas ayaa dhigiisa waxa uu kala hadlay arrimo la xiriira iskaashiga labada dowladood iyo kaalinta uu Faransiisku ku leeyahay dagaalka ka dhanka ah Muslimiinta. Xukuumadda Baariis oo jahwareer xooggan ka qaaday hoos u dhaca nufuuddii ay ku lahayd qaar ka mid ah waddamada Afrika iyo ka bixitaankeedii waddamadaas ayuu Macron sheegay inay saldhigga ay Jabuuti ku leeyihiin uu qaadan karo door weyn. waxa uu tilmaamay in baraarug xooggan iyo isbeddel weyn uu la soo darsay maadaama buu yidhi uu isbeddel ku yimid ra'yigii dadweynaha iyo dowladaha ku yaala mandiqadan faransiiska ayaa gumaysi ku haysta dalka jabuuti waxaana halkaasi uu ku leeyahay saldhig weyn oo uu ka maleego qorshayaasha ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta dhagartiisu ay ku baraarugeen qaar ka mid ah dowladaha dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika ayaana sababtay inay waddamadooda ka ciiriyaan